balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
bismillaahi raxmaan iraxiim afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa saddexiyo tobanka abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aada dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhagkuhayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiinka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen tiriska rabadaan waa saddex iyo labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada timijirac ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysta walba mar ayuu fursad u haystaa ka qaybgalka barnaamijka habeenkiiba ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu uu dhammaado waxay ka dhigan tahay in fursadda kugu soo horraysa aad helayso habeenka xiga ee barnaamijka inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waxaad ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex aan soo dhaweeyay markan cabdicasiis si uu weydiinta koowaad inoogu sii gudagalo waayahay axmedow waa ku dhowahay barnaamijka kasmaal barnaamijkan waxaa taabagelinaysa jaamacadda muqdisho oo markaasi aad aragteen hadiidaha kala duwan ee la guddoonsiiyo toddobaadkiiba mar guulaystayaasha barnaamijka ka jawaaba ama ka warceliya inta badan su-aalaha aynu weydiino haddaba su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka kasmaal caawo aynu ku daahfuri doono waa su-aal markaasi dooro ah oo waxaa lagaa doonayaa inaad doorato midda saxda ah ee aad adigu u aragto haddaba su-aashu waxay u dhaceysaa sida tan shangaai waa caasimadda ba jabaan ta shiinaha ja taiwan xa intaba ma ahan dhagaysta haddii mar kale aan ku celiyo dhagaha u fur su-aashu waa dooro waxaad dooranaysaa midda saxda ah shangaai waa caasimadda waddanka jabaan oo ba ah ta shiinaha ja taiwan xa intaba ma aha waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
adoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma
waxaan u gudbaynaa dhanka iyo qadadka aan soo dhaweeyay dhegaystahan halo asalaam calaykum calaykum salaam waraxmat raadiyaha iska foga marka hore ka fogaa magacuu buuxa noogu bilow cabdisalaan ibraahim aadan degmada dhulkeenay mm. sida lagu yahay deegaankaaga oo lagu fiican yahay waan ku soo dhaweynaynaa waxaad usii gudagashaa warcelinta caasimadda dhaqaaleynta shiinaha xarafkeed dooranaysa ama jawaabtee waddanka shiinaha
jawaab qaldan waxaan ku sii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegaystahan halo asalaam calaykum waalaikum salaam magacuu buuxa noogu bilow magacaygu waa dufta cabdullaahi waxaan joogaa dadkane waayahay waxaad usii gudagashaa warcelinta haddii aan isku dayo waa xarafka xa intaba maahan waayahay cabdifataax ayaa jawaabta saxda ah haleelay oo waa intaba ma ahan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba
waayahay mar haddii su-aashii koowaad ee barnaamijka la dafay jawaabteeda waxaynu usii gudbi doonaa su-aasha xigta ee labaad haddaba dhegaysta su-aasha labaad dhagaha u fur waxaan filayaa inaad ka warcelin doontaan haddii allaha awoodda le uu ro- markaasi uu raalli ka noqdo su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan maxaa loo yaqaanaa libaaxa dhasha ah dhegaysta su-aashan dhagaha u fur maxaa loo yaqaanaa libaaxa dhasha ah haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo dhegayste maxaa loo yaqaanaa libaaxa dhasha ah waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah Ka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
qadadka ii dhegeystaan halo asalaam calaykum asalaam soo dhow waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa magacaygu waa cabdirashiid cali degmada gacan cabdirashiid cali macruuf ah soo dhow waxaad usii gudagashaa warcelinta caga baruura loo yaqaana
oo baacad naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waxaa loo yaqaanaa cagabaruur
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
waa hagaaga dhegayste een, waxaynu halkaasi kaga gudbi doonaa su-aashii labaad ee barnaamijka su-aasha saddexaad ayaynu u gudbi doonaa dhegayste dhagaha u fur waxay u dhacaysaa sidatan soo socota xagee bay ku taallaa xarunta sanduuqa horumarinta afrika haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg xagee bay ku taallaa xarunta sanduuqa horumarinta afrika haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo sheeg dhegayste xagee bay ku taal xarunta sanduuqa horumarinta afrika jawaabta waxaan rajeynayaa inaad ka urcelin doontaan insha allah خير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي qadadka ii dhegeystaan halo asalaam calaykum waa tay dhegeysaa khadka iyou ka baxay waan kasii gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan sii ambaqaadaynaa waxay noo taalo weydiinta saddexaad oo aan doonayna inaan u helno warcelin saxan qadkan aan soo dhaweeyay halo asalaam calaykum noogu bilow magaca oo buuxa bishaaro cali oo joogto degmada lulaag bishaaro calimi ah ah oo ku sugan oo lulaag waa tahay soo dhow een, habeenkaaga kugu horreymayaa ah waa tahay guul ayaan ku rajeynaynaa warcelinta usii gudagal koonfur african dheer soon african dheera waayahay bishaare cali isku day ayay samaysay balse jawaabta ay bixisay waa jawaab qaldan waxaan usii gudbaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaam calaykum calaykum salaam waraxmat
waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa dahba aadan oo joogto degmada lakeenley
dahabo aadan oo dharkenley ku sugan waxaad usii gudagashaa warcelinta kotifor
noogu celi kotifor africos
waayahay jawaabta ay bixisay dahabo aadan waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بدم بلا تاي بالخير بلايا دوي أطير أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي waayahay dhegaystayaal su-aasha afraad ayaynu usii gudbi doonaa dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg maalintee loo dabaaldegaa maalinta caafimaadka adduunka waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto bisha iyo sanadka loo dabaaldego maalinta caafimaadka adduunka marka ugu dambeyda dhegayste maalintee ayaa loo dabaaldegaa maalinta caafimaadka adduunka bisha oo keliya haddaad sheegto jawaabtaadu way dhammaystiran tahay haddaad sanad sii raacisana waxay noqonaysaa in markaasi jawaab na wada qanciso aad bixisay haddaba waxaa lagaa doonayaa sheeg maalinta loo dabaaldego maalinta caafimaadka adduunka wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
qadadkii dhegeystaan halow asalaam calaykum halow soo dhow waatay dhegeystaan qadka ayuu ka baxay waan ka gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan fursadda u siinaynaa aan soo dhaweeya dhegeystaan halow asalaam calaykum halow soo dhow raadiya iska fo raadiya iska foga marka hore magaci waa ibraahim xasan oo joogo aalisbiya codka aada buu noogu liitaa noogu celi ibraahim xasan cabdi oo joogo aalisbiya mm, soo dhow waxaad usii gudagashaa warcelinta toddobada abril iyo ibraahim waa jawaab sax ah waa toddobada abriil
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o mahadsanideen wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr wajibkii rabbi una baraye waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijku waa kasmaal ee raadiyowga himilo ayaadna si toosa ugala socotaan mawjada boqol laba dhibic shan megahertis barnaamijkan waxaa taabagelinaysa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka haddaba dhegaysta su-aasha shanaad ayaynu u gudbaynaa dhagaha u fur oo ka mid noqo dhegaystayaasha ka warcelinaya su-aalaha caawa aynu barnaamijka kusoo bandhigayno imise sano ayuu noolaan karaa libaaxa dhegaysta su-aashan dhagaha u fur waxaa lagaa doonayaa sheeg imise sano ayuu noolaan karaa libaaxa haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg imise sano ayuu noolaan karaa libaaxa wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
adoonka sodhonkada qadadkii dhegeystaan halow asalaam calaykum soo dhow waatay dhegeystaha khadka ayuu ka baxay waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegeystaan halow asalaam calaykum soo dhow waa nagaa maxamed muuse aalisbiya maxamed muuse noos dhamaystir axmed maxamed muuse axmed maxamed muuse axmed oo ceelasha ku sugan sida lagu yahay aadba loo fiican waxaad usii gudagashaa warcelinta toban iyo afar sano ilaa toban iyo shan sano toban iyo afar jawaabta maxamed muuse uu bixiyey waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
إذا تغايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تغايا بالخير waayahay een waxaynu u gudbi doonaa su-aasha lixaad ee barnaamijka dhegayste maxaa loo soo gaabiyaa ururka shaqaalaha caalamka adigoo markaasi sheegaya inta xarfood ee laga soo gaabiyo haddii mar kale aan ku celiyo ururka shaqaalaha caalamka maxaa magaciisa loo soo gaabiyaa haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta su-aasha fahan lagaama doonayo inaad sheegto magaca oo dhammaystiran keliya waxaa lagaa doonayaa xarfaha saymbalka amaba tusaalaha u ah ee loo soo gaabiyo ururka shaqaalaha caalamka waxaan filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تغايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين qadadkii dhegeystahan halo asalaam calaykum وعليكم السلام magacu buuxa noogu bilow magacaygu waa akram maxamed warsame oo inaga- idinka soo waxayso degmada hodan ee gobolka banaanda waa tay soo dhowow habeen wanaagsan waxaad usii guda gashaa warcelinta waa subax mhm insha allah waxay noqonaysaa su-aasha jawaabteeda urur ururka waxaa loo soo gaabiyaa a n o jawaabtay bixisay waa jawaab sax ah iqra'
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تغايا بالخير
waa hagaaga dhegaystayaal halkaasi waxaa ku idlaaday su-aashii lixaad ee barnaamijka su-aasha toddobaad ayaynu u gudbi doonaa dhegayste ka warceli oo isku day inaad ka jawaabto sheeg dalkii lagu qabtay koobkii adduunka ee kubadda cagta sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg dalkii lagu qabtay kubadda cagta adduunka sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo toddobaatankii marka ugu dambeeda sheeg dalkii martigeliyey koobkii adduunka ee la qabtay sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii تغايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تغايا بالخير dhanka iyo qadadka ayaan kusii soconaynaa waxaan soo dhaweynayaa dhegeystahan waxaynu taalo weydiin aan doonayno inaan u helno warcelin saxan halo asalaam calaykum halo asalaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله soo dhowow magaca u buux noogu bilow أحمد حسن دركين نجير axmed xasan axmed dharkan lagu sugan سيونات usii gudagal دام سكودية دولة برازيل jawaabtuu bixiyey axmed xasan axmed waa jawaab qaldan waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxay noo taalo weydiin aan doonayno inaan u helno warcelin saxan markan waxaan soo dhaweynayaa dhegeystaha kale halo asalaam calaykum عليكم السلام noogu bilow magaca وين هو شعب محمد الحديد shucayb maxamed muxiudiin miya اه oo naga soo wacaya دقمة دكتوري Mm, markaagi koowaad miya اه Mm, waa tay guul ayaan kuu rajeynaynaa sii gudagal هذا سكودية و صوت أفريقيا
jawaabtuu bixiyey shucayb isna waa qalad waxaan kusii soconaynaa qadadka kale dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad u siin doonaa aan soo dhaweeyay halo asalaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبك هذه فرسمة لما أنت عبد برامج كده جيتها واحد الله هذه ونفسن نبعي وفاد محمد علي ساد عدي تجمد الخاران فرسمة بوكت تيكو أنكتبنا صاحبك waa tahay waan kusoo dhaweynaynaa waxaad usii gudagashaa warcelinta وإسكتها سؤالها في كفتو تسعة عاوين وحانيها مكسيكانا مكسيكو waayahay fahad maxamed cali oo kaaraan barnaamijka ka soo waca isaga ayaa haleelay jawaabta saxda ahna waa dalka mexico
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
Ramadan bila waayahay dhegaysta su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijka ayaynu soo dul istaagnay su-aashan aayar u fahan waa su-aal aada moodo inay xalal xiraalo tahay balse n u baahan in aada looga fikiro si jawaabta saxda ah loo haleelo su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg wax ku qaniinaayo kuna cunaayo haddana indhahaaga aan qabanaynin ama aan arkaynin haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg wax ku qaniinaayo kuna cunaayo haddana indhahaaga aan qabanaynin ama aan arkaynin marka ugu dambeyda haddaan ku celiyo dhegaysta sheeg wax ku qaniinaayo kuna cunaayo haddana indhahaaga aan qabanaynin waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah taya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana qadadkii dhegeystahan hallo asalaam calaykum waalaikum salam waraxmatullah soo dhowow nagu bilow magaca u buuxa munaser maxamed cabdullaahi deegaanka celish munasar maxamed cabdulaahi aa oo ceelasha ku sugan aa celish biyan Mm, waa tahay usii gudagal warcelinta su-aashaas hal xiraalaha waa saraakiin isku daya waxaan dhihi lahaa ee, gaajada jawaabta uu bixiyey waa jawaabtii saxda ahayd waa gaajada ama baahida qofba siduu u yaqaan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
waa tahay guud ahaan saaxiibayaal intaa ayaan barnaamijka kusoo gabagabeyneynaa intaan habeenka sabtida ah axaddu ay soo gelayso aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ramadan bila taya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr